cabashaan nahay haddaan nahay deegaanka ceelhuur waa bulsho ku dhaqan deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho oo dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan barakicin ay ku hayso dowladda federaalka dadkan oo ku dhaqan deegaanka ceelhuur ee dhaca duleedka muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan barakicin loo geysanayo waxa ay xirteen waddada isku xirta deegaanka jasiira iyo magaalada muqdisho ayagoona sheegay in shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka ay barakicin kala kulmayaan waxaan cabasho ka nahay meeshii aabbahay ka shaqay jiray oon anugu ku ilmo korsaday oo haddii alla kuu roon yahay ilmahaygu hadda ilmo ku korihaayaan ayaa rag ka yimiday muqdisho oo haddii alla kuu roon yahay maha deegaan aan ku ahayn dad aan ku lahayn oo anagu annagoo deganayn rabaan inayna barakacshaan waxay kaloo tilmaameen in rasaas loo adeegsaday dhanka kalena xusay in dhulka ay iyagu leeyihiin aysan yeeli doonin in laga barakiciyo beriga haddaan la kuu diiday qalad saaka laygu soo weeraray ee laygu xabadeeyey ee dhulboob e mankaan afar iyo labaatan saac berigaada isoo weeraraya ee ixabadayaaya ciidanbay wataanaa ixabadeeya saakay waa igu ilaahay daacaddiis been sheegi maayo shacab iyo beriga haddaan la ku diidin dad degaanka ahaana nahay shacab beriga haddaana ku diidin dadna waa naga xiran yahay baaloodhinna waa naga xiran yihiin beriga haddaan walax nagula heestoo afar iyo adduumana ma aqaan jidkina waa naga xiran yahay nimankaas beriga haddaana ku diidanaana ciidanka watay jidka dhexdiisaana laygu xabadeeye walaxaana liyo afar iyo adduumana ma jiraan quturyoonkaygaa loo soo roogsaday
tan iyo markuu xilka qabtay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa si joogto ah u dhacayay dhulboob xergaha goostay waxaana sanooyinkii dambe isa soo tarayay bulshada ka cabanaysa xukuumaddan iyadoo warar xog ogaal ah ay sheegayaan in qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda federaalka ay dana gaar ah ka leeyihiin dhulalkaasi halka dhinaca kale laga iibinayo shirkado ganacsi oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan